إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحaaبه وmaن تبعaهم بإحsان إلى يوم الdين أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii rawdaة الأnwاar fيi siiraة النبي المkhtaar gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay baycaة الcaqabaة الثاaniية baycadii labaad ee waxa weeyaan caqabatu jamraة الcaqaba agteeda ka dhacday caqabaة mina baycadii ka dhacdee labaad ayaan maraynay waxaan soo gaarnay xuwaanka uu yidhi itna cashara naqiiban laba-iyo toban horjooge waanagii soo ogaanay toddobaatan iyo shan saxaabada ka mida nabiga inay ballan la galeen toddobaatan iyo shantaasoo kale ahaa saddex iyo toddobaatan rag ah iyo laba dumar ah oo labada dumarka nabiga sala allahu calayhi wasalam beycada iyo ballanka uu afka uga qaaduusan gacan gelin inta kalena uu gacan qaaday marka ballankii si guud loo qaaday aa nabigu ka codsaday sala allahu calayhi wasalam inay soo saaraan laba-iyo toban horjooge oo lagala xisaabtamo ballankaas oofintiisa ilaa dad tiradii ka batay weeye hadda waa toddobaatan iyo shan waxay kaleeto ay ballanka ku qaadayaan waa dadkii walaalahooda ahaa oo muslimiinta ahaa oo madiine jiray ooy leeyihiin diinkay nala difaacayaan dadkaas marka qof qof loolama hadli karo waxaa la rabaa dad ballankaas lagala xisaabtamo oofintiisa iyo ilaalintiisa oo ka mas-uula dadkooda marka laba-iyo toban horjooge ayuu nabigu ka dalbaday inay soo saaraan wa bacda albaycati ballankii ka gadaal dalaba wuxuu ka dalbaday minhum xaggooda rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama an yukhrijuu inay soo saaraan inayey cashara naqiiban laba-iyo toban horjooge laba-iyo toban horjooge inay soo bixiyaan uu nabigu ka dalbaday naqiibku waa horjoogaha amase waxa weeye nabadoonka laba-iyo tobankaasoo yakuunuuna ahaanayaan calayhim ansaar dushooda macnaha mas-uul ka ahaanayaan wey ayaga dushooday ahaanayan macnaha mas-uulay ka ahaanayaan oo wayakfuruu kafaalo qaadaan almas-uuliyata mas-uuliyadda canhum can ilansaari ansaar mas-uuliyadda ka kafaalo qaadaan oo ayaga lagala xisaabtamo mas-uuliyaddaas fa akhrajuu waxay soo bixiyeen ansaar tiscatan sagaal min alkhasraji qabiilada reer khasraj ka mid ah iyo wa alaaatan saddex saddexdaasoo min alawsi aws ka mid ah amaa min alkhasraji reer khasraj miya fa hum sagaalkii waxay kala ahaayeen sacd ibnu cubaada ibnu dulaym ascad ibnu zuraara ibnu cudas sacad ibnu waxa weeyaan sacad ibnu rabiic ibnu camr cabdullaahi ibnu rawaaxe ibnu haclaba raafic ibnu maalik ibnu cajilaan albaraa ibnu macruur ibni sakr cabdilaahi ibni camar ibni xaraam waa jaabir ibni cabdillaahi abiis cibaadata ibnu saamid ibnu qays almundir ibnu camrin ibnu khurays sagaalkaasa reer khasraj ahaa wa amaa min alaws ma waxaa rabtaa kuwii reer aws ahaa fahum waxay kala ahaayeen usayd ibnu khudayr ibnu simaad sacad ibnu khayfama ibnu alxaarif iyo rifaacata ibnu cabdilmundir ibnu zubayr kanaa khilaaf ku jiraa rifaaco ah wa qiila waxaa le rifaaco maahinkan saddexaada wuxuu ahaa abulhaytham ibnu tayihaan falamaa tama markuu dhammaystirmay ikhtiyaaran doorashadoodii oo labiiyo tobankaas la doortay qaala lahum wuxuu ku yidhi rasuululahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam antum idinka kufalaau kafiilaad ka tihiin calaa qowmikum tolkiin bimaa fiihim maca maa fiihim waxaa ku dhex jira iyadoo jirto markii intaas la doortu ku yidhi labiiyo tobankiinaan a kafiilka ah oo mas-uulka ah tolkiin ayaga iyo wixii dhex joogaba antum idinka kufalaau kafiilaad ka tihiin calaa qowmikum tolkiin bimaa fiihim maca maa fiihim wixii la jiraa ayadoy ka mid yihiin ka kafaalati alxawaariyiin sida xawaariyiintiiba ugu damaanad qaadeen oo ugu kafaalo qaadeen liciisa bni maryama nabiyullaahi ciisa siday xawaariyiintu ugu kafaalo qaadeen inay u gargaarayaan wa ana aniga nebi moxamedana kafiilun mas-uulaan ka ahay calaa qowmi dadkayga dadkiisana wuxuu la jeedaa muslimiintao dhan muslimiintoo dhan ayaa dadkiisiiya nabiga sala allahu calayh wasalam dadka muslimiinta guud ahaan anaa ka mas-uula idinkana gaar ahaan waxaa laydinka rabaa ansaar ballanka ay qaaday inaad si gooniya mas-uul uga noqotaan qaalu waxay idhahdeen nacam haa waa yeelnay rasuulka allow annagaa ansaar mas-uulkaa labaiyo tobankeenna annagaa nalaga xisaabtama ballankaas fulintiisa dabaqaatulkubraa libni sacad ayuu ku yaallaa warkaas haadihi midaanu hiya baycat lcaqaba waa baycat lcaqaba ahaaniya ee labayday baycat lcaqabadii labaad weeye wa kaanad waxay ahayd baycadaasu xaqan dhab ahaan acdama baycatin ballankii ugu weynaa wa ahamahaa ballankii ugu muhiimsanaa fii xayaati rasuuli rasuulka noloshiisa sala allahu calay wasalam xayaatadii rasuulka ballan la galo kii ugu muhiimsanaa kaas ayuu ahaa taqayara waxaa isku bedelay bihaa ballankaas majra alaxdaai dhacdooyinkood socodkoodii qaabkii dhacdooyinku u socdeen oo dacwadu u socotay oo dagaalka ku wajahan u socday wixii o dhan waa isgediyeen qorshe cusub iyo nidaam cusub ayaa la galay ballankaasana wixii o dhan bedelay tagayara waxaa isbedelay bihaa bisababihaa baycadaa sababkeed majra alaxdaai dhacdooyinka socodkoodii wa taxawala waxaa isbedelay khadu taariikhi taariikhda qorshihiisii o dhan qadkii qorshihii uu ku socday taariikhdao dhan hal maruu isbedelay awal waxaa taagneed waxa weeye dad muslimiin ah oo gaalo ku hoos nool oo madaxa laga garaacayo oo waxa weeyaan sidaasaa taariikhda ku socotay oo afkaas ka hadlaya laakiin taariikhdii way isbedeshay oo waxaa la gaaray xilli muslimiintii ay yihiin dowlad madax bannaan oo mas-uuliyaddeeda leh oo axkaamtooda fushanaya oo cadowgooda iska difaacaya oo ciidankooda leh ayay noqdeen marka qorshihii taariikhda khudbadii ay ku socotay iyo dariiqadii oo dhan ayaa isbedeshay ballankaasana sabab u ahaa walamaa tamat ilbayca ballankii markuu dhammaystirantay wakaada naasu dadkiina ay ku sigteen yanfaduuna inay kala tagaan iktashafaha waxaa ogaaday axadu shayaadiini shaydaanada mid ka mida markii ballankii anagii soo ogaana habeenkii dhaweed si qarsoodiyaha ballanka lagu qabtay kulankan iyo shirkaanuna wuxuu ku dhacay si sir ah waqti oo saqda dhexe oo habeenka dhexdiisa ah ayaa qof qof inta loo soo dusaa meesha laisugu yimi meeshaa lagu ballama ballankii markuu dhammaaday oo la raba in la kala tago shayaadiinta shaydaan ka midaha arkay shaydaan midhaa iska dheelmaa meelaha maraha oo haadaaya aa arkay dadkaan meesha ku shiraa oo nabigii iyo mu'miniintii rumeeyey markaasuu qayla dhaay illa isaga waxa weyaan cadow la yahay nabiga iyo ciidankiisii isagu waxa weyaan qolada mushrikiintu ka mid yahy shaydaanku waaba hayaadiinta waaba mushrikiinta kuwa ugu weynu ka mid yahy marka iktashafaha waxaa ogaaday oo helay muslimiintii axaadu shayaadiin shaydaanada oo jinniga mid ka mida maaha shaydaan insiya xataa waa jinni shaydaan jinniyo wey wasaaxa waa qayliyey bianfadi sawtin codkii ugu dheeraa oo sumica la maqlay qabta weligeed weligeed dhawaaq la maqlo dhawaaqi ugu dheeraa uu qayla dhaamiyey wuxuuna ku dhawaaqay sidaan yaa ahla aljabaajibi war dadka guryaha deganow uu yidhi jabaajibta waa manaasisha manaasisha wey jabaajibta yaa jabaajibi maya jabajibi al maya maya maya jabajib waay waana manaazil yaa ahla aljabajibi waar dadka guryaha deganow hal lakum ayniin sugnaadeen fii mudamamin nabiguu ku caya mudamam nabiga maxamed ala mudamam lama yihaa fii mudamamin mudamam iyo wasubaatu kuwii diinta ka baxay oo macow isaga la jira war kuwaas ma danaynaydaan inaad ogaataan sirtooda subaatana wuxuu la jeedaa waxa weeyaan waa dadkii muslimay uu leeyahay waa dadkii saabiinta ay diinta ka baxay qad ijtamacuu waa isku yimaadeen calaa xarbikum dagaalkiina inay iskugu yimaadeen wallahi halkaanay ku kulmeen oo u shireen waxay u shiraayaanna waa inay idinka idinla dagaalamaan dad inay idinka idinla dagaalamaan dadkiina guryaha ma ka degan ayay doonayeen inay dagaal idin kusoo qaadaan qad ijtamacuu waa kulmeen calaa xarbikum in laydinla dagaalamay ku kulmeen faqaala rasuul lahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam haadaa kanu azabulcaqabati waa shaydaankii caqabada shaydaankii xaafadan iyo meeshaan qaabilsanaa wey waxa weyaan azabku waa ismun min asmaai shaydaan shaydaan magaciis wey marka shaydaankii oo meeshaan ku qornaa wey oo meeshaan xil saarnaa haadaa kanu azabulcaqabati waa shaydaankii caqaba markaasuu nabigu yidhi amaa wallaahi ilaahan ku dhaartay yaa caduwallaahi cadowgii allow laatafaraqanna laka waan kuu soo jeesa doonaa adiga laftirkaaga waan kuu soo faaraq noqon doonaa wa amarahum nabigu muslimiintu wuxuu amray an yanfaduu inay kala tagaan ilaa rixaalihim deegaanadooda ay kala aadaan kala baxweyn intaysan gaalada imaan intaa kala yaaca khalaas waa la kala sulxaday nin walbaaba tolkiis meeshu joogu inta isagoo qarsoodii galayu iska seexa meeshuu cawfiidkii seexday ilaa u cawfiidkii meelay seexdeen waa soo dheelmadeen shirki markuu dhammaaday nin walba meeshiisiiu seexday sidii kaana waxaad mooda inuusan teginba ilaa rixaalihim deegaanadoodii guryahoodii macnaha farajacuu waa laabteen wa naamu waa sexdeen xataa asbaxuu ilaa ay waa beriiseen xadiiskana musnadka imaam axmed ku yaalla kaas wa sabaaxan subxi jaaءat qurayshun quraysh marka dhawaaqii maqash waxay go-aansan waxay hahdeen nimankii xajka yimid ee reer waxa weeyaan yarib ee madiine ka yimid nimankii colay nagu abaabuleen aan cabasho u gudbin saasay go-aansadeen odayaalay usoo direen ayagoo doona inay cabasho soo gudbiyaan macnaha inay yidhahdeen niman qalaadaad naga samaydeen xajaan u nimidaad nagu tiraadeen kadibna waad inkaan cadowga nagu abaabulaya colka nagu abaabulaya xala shiraad qabateen marka arrintaas nagala hadla arrintaas inay cabasho gudbiyaan iyagoo rabay yimaadeen wa sabaaxan subaxdii jaaad waxaa timid qurayshun ilaa khiyaami ahli yafriba reer madiina teendhooyinkoodiiyay yimaadeen maxay u yimaadeen liyuqadimuu si ay ugu soo gudbiyaan alixtijaaja cabasho ilayhim ayaga inay cabasho usoo gudbiyaan fa qaala almushrikuuna gaaladii marka dadka hadday soo xajiyeen reer madiina mushrikiina u badan muslimiintu waaba waxaan yarka oo toddobaatan iyo shanta ee xujayda badankooda waa gaalo marka xujaydii gaalada aheed aad jawaabeen marka ilaa iyagu waxba kama oga mogta ala wax dhacaye markaas yadhan wallahi wax dhacay laada ha wax shirahoo dhacay marka arrintii kala hadleen niman yo qaladaad nagu samaydeen dee xujayad iskaga kaana dhigteen kadibna waxa weyaan meeshaad col noogu abaabusheen oo xala shir weyno wadinkii qabtay markaas yidhahdeen wallahi wax dhacay jiro xala halkaasaan seexanay sidii loo jiifa gaaladii yaa sidaasad hashay muslimiintu shib way iska aamuseen ila ilaahay kuwaanu ku furtay waa runtoodna ma dhihin waa beentoodna ma dhihin waa iska aamusa faqaala almushrikuuna gaaladiia waxay idhahdeen haadaa arrinkan aad sheegaydaan qurayshay khabarun waa war baatilun oo wax kama jiraana maa kaana min shayin waxba ma dhicin wasakata almuslimuuna muslimiintiina waa aamuseen fasadaqat qurayshun qurayshu waa u rumayday almushrikiin mushrikiintii waa u rumayd waa ka rumaysatay rumay sheegayna isyihahdeen wa rajacuu waa laabteen khaa'ibiina xalayeen kuwa soo hungoobay khaa'ibka waxa la yidhaha qofku wuxuu doonaya soo waayey iyagoo arrintii ay u soo baxeen oo islaayeen xalay cadow waa idiin shiraye aad cabasho ka gudbidaan oo halaydinkala hadlo ayagoo arrintii ku soo hungoobay oo aan waxba ka soo gaarin ay iska laabteen yidhahdan war arrintii waa nala ku inkiray kulliba nagaa dhawaaqaan ismoodsiinay midha wax jira maaha khalaas oo iska laabtay wa akhiiran ugu dambayn taakada waxaa adkaaday ladaa qurayshin quraysh agtooda an alkhabara warku saxiixun inu dhabi ugu dambayn waxa wey shaydaanka arrintii oo sii abaawiyey azabkii waxa weyn aad u arrintii uga sii shaqeeyey marka markii dambe arrintii inay xaqiiqa tahay ogaadeen quraysh oo waxa wey meesha shir ka dhacay looguna tashaday tiyay ogaadeen markaasna xujaydii waa baxeen waxa weyn tignikadii qurayshyada laga daba dhigay raggii fardooleyah tignika waagaas waa fardaha firdooley ka dabadin waay dhahan raacdeeya mujrimiintu beenay noo sheegeene waxa weeyaan inta noo shireen haddana iska baxeen bis fardooleydii aa markaa raacdaysatay waa kana wa akhiiran ugu dambayn taakada waxaa adkaaday oo macnaha arrin la huban noqotay ladaa qurayshin quraysh agtooda an alkhabara warka oo ah in xalay la shiray saxiixun inuu sax yahay fa asraca waxaa degdegay fursaanahum fursaanu qurayshin quraysh fardooleydoodii fii dalabi ahli yariba reer madiine raadintooday u degdegeen waa raacdeeyeen waa raacdaysteen fa adrakuu waxay ka daba tageen sacad ibnu cubaada iyo walmundir ibni camrin labadaasay ka daba tageen labadaas saxaabi ayay ka daba tageen cinda adaakhira boldhoollayaalka agtoodayna uga daba tageen adaakhir waa jamcu idkhir idkhirkana waa cawska boldhoolaha la yidhaha ama caws waaweyn waayo caws xoogaa waaweyn waayo oo waxa weyn waa cawskii uu markii nabigu sala allahu alay slam yidhi madiine geedaheeda lama jari karo cabaas ibn cabdilmualib geedkii uu yidhi ila idkhir rasuulka allow kaas noo reeb idkhirka marka caws xoogaa waaweyn oo baldhoole layha waa cinda adaakhira baldhoolayaalka agtooday ku qabteen markay halkaas uga daba tageen labadii saxaabi sidaana u qaybsameen fa ama almundir mundir miyaad rabtaa waa mundir ibni camare faacjasa alqowma raggii wuu daaliyey haraban min jihati haraban xagga cararidda cagu ugu been sheegay ha cagu ugu been sheegeen ta cararayoo cararayay qaba waayeen waa ka fakada faadrakuu waxay ka daba marka ninkaas cabugu been sheegay wa amaa sacad faakhaduuhu waa qabteen wa rabaduuhu waa xirxireen wa darabuuhu waa garaaceen wa jaruu waxay soo jideen shacraw tintiisa tinta inta ku dhegaynay soo jiideen tintii xataa adkhaluuhu ilaa ay soo geliyeen makata say u soo jiidaayeen ilaa maka ay keeneen fakhallasahu waxaa soo fakiyey almucim ibnu cadiy mucim ibnu cadiy ayaa soo fakiyey iyo walxaari ibnu xarbin labadaasaa soo fakiyeen labadooda xoogaa abaalu ku ahaayo marka madiino ay soo marayeen awrta safarkaa ee ay iska leeyihiin waxa weeye nimankan labadaa ninoo mucim ibnu cadiy iyo ninka leerada xaari ibnu xarbi awrtooda safarkaahu mooryaanta reer madiine ka dhici jiray markaasay nabad ugu soo gudbi jireen markay arkeen ninkii saaxiibkooda ahayoo xagga u joogay oo waxa weyan tolkood haysto ayagaa ka fajiyo oo yidhi nimankaan annaga ku hagooganay hana loo daayo fakhallasahu waxaa soo fakiyey sacad almucim ibnu cadiy iyo walxaari ibnu xarbi id ciladuna waxay tahay sababtay u soo fakiyeen waxay tahay kaana wuxuu ahaa sacad yujiiru lahumaa mid u badbaadiya qawaafilahumaa awrtooda safarkaa bilmadiinati magaalada madiinu ugu badbaadi jiroo uga dhici jiray moryaanta wa araada alansaar marka ansaarti waxay ogaadeen in lala haray sacad in lala haray ayay ogaadeen markaas yidhahdaan aan ku rogaan celino cadow hadda waaba bilowda dagaalkii waxba yaanan waxa weyn sii socona hadda aanta ku rogaal celino horta ka soo furanno ninka maxbuuska ay naga haystaan wa araada alansaaru ansaar waxay dooneen an yakuruu inay ku soo rogaal celiyaan ilaa makata maka id waqtigaas dalaca calayhim waxaa ku soo baxay sacdun sacdaa ku soo baxay sacd ibnu mucaada sacd ibnu waxaan rabaa sacd ibnu cibaada weeye mucaada maahane sacad ibnu cibaadaa ku soo baxay qaadiman xaalu yahay midkii soo galay khalaas waa heleen ninkii ka maqnaa fa raxaluu waa rarteen ilalmadiinati madiinay u rarteen saalimiina xaalayan kuwa nabad qaba hijratulmuslimiina muslimiintii oo u hijroona ilalmadiinati madiina markaas intii ka horreyday muslimiintu xarun saldhiga oo ammaan ah oo qofku unta aado ilaahay ku caabudo ku nabadgalo ma lahayn marka ballankaas ansaareed ayaa muslimiintii saldhig heleen marka muslimiintii lagu cadaabi jiray makoo dhan waxay heleen meelay u fakadaan oo u cararaan bacda haadii lbaycati ballankan ka gadaal waa baycat lcaqabati haaniya bacda haadii lbaycati ballankaas ka gadaal bada-ad waxaa bilaabatay hijratu caamati lmuslimiina muslimiinta guud ahaantoodii hijradoodii awal mid mid unbaa carari jiray koox kooxa carari jirtay ila almadiinati magaalada madiine ay u hijroodaan baynamaa waqti kaana ay ahaayeen bacdu saxaabati saxaabada gobol ka mid ah qad haajara mid hijrooday qablahaa ballankaas ka hor saxaabada gobol ka mid oo ballankaas ka hor hijrooday waa jiray laakiin hijro guud ma ahayn waqad uriya rasuulullah rasuulka alle waa la tusay sala allahu calayh wasalam oo waa ku ru'yooday nabiga ru'yadiisuna waxyigay ka mid taho waa run waqad uriya waa la tusay rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam daara hijrati lmuslimiina muslimiintu magaalada ay u hijrood doonaan intaysan hijroon ayaa ka hor lasii tusay wa akhbara nabigu waa u sheegay hum muslimiinta bihaa magaalada ay u hijrood doonaanu u sheegay magaalada ay u hijrood doonaan qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ra'aytu waxaan ku arkay filmanaami hurdada dhexdeeda annii anigoo uhaajiru hijroonaya min makata maka ka hijroonaa ilaa ardin dhulna u hijroonaa dhulkoo bihaa dhulkaas naqlun geetimireed ay ku yaallaan madiina weeye marka meesha geetimireedyaalka badan fadahaba wahali malahaygu wuxuu aaday markii la igu markii oo maaragtay aan ku ku riyooday anoon ta maka ka hijrooday magaalo geetimireed yaalla u hijrooday malahaygii waxaa ku soo dhacay wey fadahaba wuxuu aaday wahali wahali waa dhanni malahaygii wuxuu aaday ilaa annaha magaaladaas alyamaama inay tahay ow hajaru ama hajaro ay tahay ilaa labaduba waa laba magaalo oo geetimireed yaalle faydaa isla markiiba hiya magaaladii waxay noqotay uli nabigu almadiina yasribu oo yasrib ah taasay noqotay lakiin marka hore malahayga waxaa kusoo dhacay markaan ruyada fasiri tegey mahajara mase waa yamaama laakiin kadib magaaladii taasay noqotay bukhaariiy muslim aana xadiidkaas wariyey wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa uriidtu waa lay tusay uu yidhi nabigu daara hijratiku meesha aad u hijroonaydaan sabikhatan xaalay tahay caraseelo caraseeladaasoo bayna dahraaney xaratayni laba shiila madow u dhaxayda sabikhada waxaa la yidhahdaa dhulka meesha cusbooleyda ah oo salaada subax haddaad timaado waxaa is leedahay xala xoogaa roobaa ku da-y waa qoye ta cusbadu kusoo duxdo geedgeed yaraa ka baxa geedahoo dhan kama baxaan geedgeed dhanaana a ka baxa geedgeed yaroo dhanaanaha ka baxa geedo badanu kama baxaan badan ama dhulka cusbuureyda marka marka subaxda hore haddaad salaad subax timaaddo waxaad is leedahay xala roobaa ku da waa soo qoy habeenkii qoyde haddaad timaaddo qorraxda markay aad u kulaatana waaba birbirqa oo cusbayba camal u ekaanayba kulaylka lama mari karo marka waa dhulka aan wax geeda geeda yaryar ah ka baxo gulaan iyo wax saasoo cusbuuleyahoo dhandhanaan oo xooluhu dhanaan kaan u cunaan laakiin geedaha kale kama baxaan dhulkaas dhulka marka sabikada waa midkaas waa dhulka cusbooleyda oo habeenkiina dhidida maalinkiina aad u kulul xaradana waxaa la idhahdaa dhulka dhagxaanta madmadowle marka shiila madow waa marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam uriidtu waa lay tusay daara hijratikum magaalada aad u hijroonaydaan sabiqatan xaalay tahay caraseelo caraseeladaasoo bayna dahraaneey xaratayni laba shiila madow u dhaxayda fa imaa an takuuna hajara inay hajaro tahay aw yariba ama yariba inay tahay labadaasay mid tahay yuhi nabigu sala allahu alay waslam yaribaymana noqoto bukhaariga ugu yaalla xadiiskaasuna wawalu man qofkii ugu horreeyey oo haajara hijrooda abusalama almaqzuumi weeye abusalama almaqzuumi zawju umi salama umi salama zawjeedii hore ah umu salama kadib umulmuminiin weeye oo zawju nebiyi noqoto laakiin ninkii ugu horreeyey weeye saxaabiga ugu horreeyey weye nabiga kharaja waa baxay maca zawjatii zawjadiisii oo waxa weeyaan umu salama ah iyo wabnihi wiilkii ay u dhasho cumar ahaa intaasaa baxeen mar alla markii uu dhaqaaqay ayaa waxaa soo booday qabiiladii ay ka dhalatay umusalama wiilkiina ayadaa sidata markaasay ku dhegeyna yidhaahdeen niyo haddaad adugu tegaydo gabadhaan annagaa dhalnay mana qaadayn ayadii qasab uga reebteen isagiina xoog uga difaacda male wiilkii xataa u dhala isagii iyagii asita keligiis isagoo diintiisi la carab markuu dhaqaaqay qabiiladii abusalama soo boodeen ab qabiiladii abusalama aa soo boodeen wiilkii yarka haya qabta ay ku hayday hooyadu ay ka qaateen cunugan yuu ku abtirsadaa yidhahd ma hooyadu ku abtirsada mase ninka ah hadaad ninkaan u diideen islaamtiisii annaguna cunugan qaadana kaas cunugii qaateen asagiina sii maayan gooni u qaatay qoyskii dhammaa oo hijroonayay fiiri adoogii waa cara isagoo keligiisa islaamtiina waa kaasa gaaladaasa qaadatay wiilkii yarana gaaladii kala qaadatay khalaas qoyskaa saasaa laga dhigay waana qoyska ugu horreeyey marka kulla yoomin subaxdiiay soo baxdaa umusalama meeshii waxa weeyaan lagu kala turay qoyska saaka markay baxayeen ay subaxdii iska fadhiisataa meeshaas say u booyood u limaynayday maqrib iska oyaada hal sanay saas ku suganta sanad kadib aqole waxay dhahdeen warinkaan idinku dhacdaye waxa weeyaan isla miskiintan ma iska daydaan ninkeeda ha iska aadeen khalaas markaasa loo ogola wiilkii yaraana lasoo siiyey markaas kadib sanad kadib ay ka daba hijrood sanad kadib ay ka daba hijrood wa awalu man qofkii ugu horreeyey oo haajara hijrooday abu salama weeye almaqzuumiy zawj ummi salama ummi salama zawjkeedii ah kharaja waa baxay maca zawjatii isagoo zawjadiisii la jira iyo webni wiilkiisii fa manacahaa ummu salama waxaa u diiday qowmuha tolkeed minhu abu salamay u diideen qaadamaydeed oo la hijroomadeed xaad duurka ula wareegaya magaalooyinka aysan u dhalanayn bis keligiisu iska tegey wantazaca way ka siibteen aalu abi salama abi salama qaraabadiisiina waladahu wiilkii yaraaye minhaa umu salama ka qaateen iyaguna wiilkii yaraaye ka siibteeno ka dafeen riwaayadaha gobol waxay leeyiin gacanuuba ka murgucda intii la kala jiidaayay cunuga laftirkiisu fandalaqa waa tegey abu salama waxdahu keligiis xaalu yahay ila lmadiina madiinuu aada isagoo keligiis oon wax la socdaa la arag wadalika arrinkaasuna qabla baycat alcaqaba baycat lcaqaba ka hor wey binaxwi sanatin hal sano oo kale ka horayda uma alaquu waa soo daayeen zawjatahu zawjadiisii bacda naxwi sanatin sanad wax la mid ah ka gadaalay soo daayeen fa laxiqat bihi markaasay ka daba tagtay zawjkeedii wahaajara waxaa hijrooday bacda abi salama abi salama ka gadaal caamir ibnu rabiica iyo wa zawjatu zawjadiisii layla bintu abi khama layla bintu abi xamadhe iyo wa cabdullaahi ibnu ummi maktuum kuwaas ayaa hijroodeen saddexdaasaa hijroodeen falamaa tamad markay dhammaystirantay albaycatu baycadii tataabaca almuslimuuna muslimiintii waa israacraaceen fi lhijrati hijradii isku raacraaceen muslimiinta markaasay jamaaco jamaaco iyo kox koox ayay u hijroodeen wa kaanuu muslimiintu waxay ahaayeen yatasallaluuna kuwa dusa if khifyatan qarsoodi khashyata qurayshin ayagoo quraysh ka cabsana muslimiintu markay hijroonayeen ma la awoodin oo nin awoodaa ma jiro inuu barqadii baxu yidhi anu waa baxaya safaran aho meeshaan gaaladu degtay waa ka tegaya nin dhihi karaa ma jiro waxa weyn waqti habeenkiiaha la dusaa labo saddex afar habeenkiia la dusaa war hebel aawey waa kadiba un la taga alale ninkaas waa baxsada sidaasay ahaayeen wa kaanuu muslimiintu waxay ahaayeen yatasallaluuna kuwa dusa khifyatan cabsi ay ka cabsanayaan waxa way khifyatan qarsoodi ayay ku bixi jireen khifyatan qarsoodi maxay qarsoodi ugu baxayaan khashyata qurayshin cabsi ay ka cabsanayaan quraysh sidaasay yeeli jireen xataa haajara ilaa uu markii dambe hijrooday cumar bnu lkhadaab fakharaja asagu waa baxay calanan si muuqaal ah barqadii iyadoo loo jeedo uu labaatan saxaabi inta utu halkaas kala baxay markaasuu yidhi ninka qurayshada way hor istaagi karaa soo baxo maanta la isbarane car waa ninka ninka hor istaagi karaa fakharaja waa baxay cumar calanan waxa weeyaan si muuqaal ah wa taxadaa qurayshan qurayshna waa la caraartamay car waa ninka ninka hor istaagaa taxadiga waa saas car wiilka hooya dhashay ee hijro maanta iga hor istaagi kara gaalo ha soo baxo waa fiiri qabiila dhan wey waa wa isna waa keligiis waxa weya waa ka hareen waa la ninkaas yaan isku rafaadeen iska dayn hay waa la isyaqaana marka taa waxay kutusaydaa dadnimadu waa wax cajiib ah qofka falam yajtari kuma dhiiran axadun hal qof cala alwuquufi inuu istaago fii wejhi cumar hortiisa hal qof inuu hor istaago waa ku dhiira waaye qof walbaa waddadu u baneeyey waqadima almadiina war iska damiye war iska damiye muusiqa walaalayaal iska damiye xasbuna waqadima almadiinata magaaladii madiinuu galay fii cishriina min asaxaaba labaatan saxaabadii ka mid a isagoo wata uu madiine soo galay cumar wahaajara almuslimuuna muslimiintiina waa hijroodeen kulluhum dhammaantood ila almadiinati madiina ay u hijroodeen wa rajaca waxaa u soo laabtay ilayhi muslimiinta caamatu man dad dhammaantood kaana ku sugnaa biardi alxabasha dhulka xabasho markaas ka hor waxaa jiray sidaan horey usoo ogaanay hijradii koobaad oo loo hijrooday iyo hijradii labaad oo laba goor loo hijrooday xabasha oo xabashana waa ardulkufri fiiri ardulkufrina waa laga hijroodaya ardulkufrina waa loo hijrooday maxaa dhacay midna waa ardulxarbi mid oo waa daarulxarbi midna waa daarulamni intaasi ku kala duway labadii waa daarulkufri oo waxa weeyaan makana haddee kufriyaa haysta xabashana kufriya haysta oo kiristana haystay tana mushrikiina haystay laakiin keliya farqiga udhexeey waxay ahayd maka waa daarulxarbi oo dadka inay ilaahay caabudaanba looma ogola waa la dilay la dagaalamaya laakiin xabasho waxa wey nin oo boqor caadilaha haystay oo najaashi isagiina waaba islaamayba marka waxay noqotay daarow waxa weya amni nabad qofka muslimkahoo taga ilahay nabadgelyo ugu caabuda intaasaa loo aadaa marka idan marka waxaa ku muuqata fiiri haddaad xataa weydo dhul muslimood alle ku caabudo inaad kala doorato gaaladu meelaha deganta oo meeshii aad ilaahay ku caabudi karto khiyaar ugu caabudi kartaad aade intii waxa weya diintaada inta lagu cadaabo aad ka bixi laheed marka xataa waxaa la kala dooranaa labadii daarood oo labadiiba kufri yihiin wa rajaca ilayhi waxaa muslimiinta usoo laabtay caamatu man dad dhammaantood kaana ku sugnaa biardi alxabasha dhammaan wixii xabasha awal u hijrooday hadda muslimiintii haddee daaru islaam aba la helay halkaasay soo aadeen walam yabqa kuma harin bimakata makana ilaa abubakr abubakr sidiiq wa caliy bnu abi aalib wa suhayb ruumi wa zayd bnu lxaarifa iyo wa qaliilun in yar oo min almustadcafiina dadka la gumaysto ka mid ah aladiina dadkaasoo lam yaqdiruu ayagu aan awoodin cala alhijrati inay hijroodaan intaasaa ku hartay waxa weyan abubakr sidiiq oo nabiga sugaayey caliy bnu abi aalib oo sidaasoo kale asna nebiga sugaayey suhayb ruumi oo asna mar dambe soo fakaday oo markaas aan weli hijroon iyo ninka la zayd ibnu alxaarifa iyo in yar oo mustadcafiinoo la gumaysto ayagu aan bixi karin watajahasa waa diyaargaroobay abubakrin lilhijrati hijru diyaargaro asagu inuu baxo keligiis iska hijrooduu go-aansaday waana u diyaargaroobay faqaala rasuululahi rasuulka allah ku yidhi sala allahu calayh wasalam calaa rislika tartiibtaada ha degdegin ha safrina joog calaa rislika tartiibtaada maxaa yeelay nabigu wuxuu ihi fa innii aniga arjuu waxaan rajaynaa an yu'dana lii in la ii fasaxo nabiga weli ilaahay ma fasixin inuu hijroodo nabigu kuma socdo ra'yi waa in soco laydha waa in joog laydha amar alluu ku socdaa marka markaas ka hor lama fasixin nabiga laakiin saxaabada waa la fasaxay inay hijroodaan marka nabiga wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam abubakarow joog waxaan rajaynaa in lay fasaxo oo ilaahay amar siiyo ifasaxo inaan hijroodo markaasna aan israacno arintaas marka farxad weyn uu arkay abubakar oo uu yidhi rasuulka alla ma rajayna waa rajaynah ee isug faqaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalam calaa rislika tartiibtaada fa innii aniga arjuu waxaan rajaynaa an yu'dana lii in la ii fasaxo faqaala abuu bakrin wuxuu yidhi wahal tarjuu ma rajaynee daalika arrinkaas biabi anta aabbahayaa kugu furtaahe qaala nabi wuxuu uhi nacam haah waa rajaynaa faxabasa wuu xabisay waa celiyey abuu bakrin abu bakr nafsahu nafsadiisi waa celiyey calayhi nabiga dartiis uu celiyey inuu nabiga la saaxiibo liyasxabahu si uu nabiga ula saaxiibo wa calafa wuxuuna caw sii jiro oo quudi jiray raaxilatayni laba daabadood laba halaadu diyaariyey oo nabigii asagu ku hijroodaan markaasuu caw siinahu naqsiinahu usoo guraa geedaha wa calafa wuxuu quudi jiray raaxilatayni laba daabadood labadaasoo kaanata ahaayeen cindahu agtiisa waraqa samuri quraca caleentiisuuna sii jiray geedkan quraca ah caleentiisu usoo jafi jiray labadaasoo kaanata ahaayeen cindahu agtiisa wuxuu quudi jiro wuxuu sii jiray waraqa samuri quraca caleentiisa arbacata ashhurin afar bilood ayuu siinaayey muxuu u siinaa isticdaadan liajli isticdaadin diyaargaroow dartiis lidaalika hijrada uu diyaargaroobaa imaam bukhaarina saxiixiisa intaas ku wariyey qurayshun fii daari nadwa qurayshoo gurigii wada tashiga ku sugan iyo wa qaraaruhum markay go-aansadeen biqatli nebiy nabiga in la dilo sala allahu calay wasalam quraysh oo gurigii looga tali jiray ee shuuradoodu fadhiisa jirta iskugu yimid daaru nadwa waa gurigii ay ku wada tasha jireen gurigi kacbada agteeda ku yaalluu ahaa qaraarka iyo go-aanka gurigii lagu gaari jiray wey qurayshun quraysh oo fii daari nadwati gurigii wada tashiga ku jira wa qaraaruhum iyo iyaguyo go-aansaday biqatli nebiga nebiga in la dilo sala allahu calay wasalam wa junna waxaa waashay junuunu qurayshin quraysh waalideedii waalideedii isla kacday quraysh markay arkeen muslimiintii oo mid mid u dusa aawo hebel low alla waaye wuu ka baxay madiinaa laga sheegay aawo hebel iyo hebelna xalay duseenoo waa dhunteen waa dareemeen waxay nimankii aan halkan ku cadaabi jirnay nimankii waxay heleen meel nabadgeliyo oo waxa weyn ay ku nabadgelayaan waa is aruursanayaan daday soo wadanayaan berri annaga cola nagu soo maqan arrintan waa arrin khatara maxamedna waa kana waa annagiiba dhex jooga asna wax maleegaya lama yaqaan marka arrintu isbedelaa jiree go-aan ha la gaaro quraysh marka wada tashi shuuro weynay qabteen ooy gurigaas ku qabteen wa junna waxaa waashay junuunu qurayshin quraysh waalideedii lamaa ra-ow markay arkeen ana almuslimiina muslimiintii wajaduu inay heleen daara xifdin wa manacatin ilaalin iyo difaac gurigeed inay heleen magaalo lagu ilaalinaho lagu difaaca wa ra-ow mushrikiintii waxay u arkeen fii hijrati muslimiinta haajiridooda wa ijtimaacihim muslimiinta isku aruuridooda bilmadiinati madiine ay isku aruursadeen khataran khatar inuu ku yahay calaa diinihim diintooda iyo wa kiyaanihim jiritaankooda iyo wa tijaarihim ganacsigooda waxay idhahdeen muslimiintan hijrooday oo iskugu tegay madiina khataray diintayda ku tahay waxaa meeshaas dhici karta in inta is aruursadaan ay nagu soo duulaan waxay kaloo khatar ku tahay jiritaankayga in nala tirtirada waxay kaloo khatar ku tahay ganacsigii aan shaam la lahayn maadaama ay madiino degeen waxa weye nimankaana naf iyo maal waxay lahaayeen aan baabi'ino la dagaalanay waxaa dhici karta inay waddada u galaan safarka yaga oo meeshaas dhaqaala noo mari waayaan oo cunaqabatayn ay halkaas naga korto adigu khatar weynay u arkeen fajtamacuu gaaladii waxay iskugu yimaadeen marka ra-o waa ra'yi waa ra-o waxay u arkeen ay la noqotay fii hijrati muslimiintan hijradooda waxay gaalada la noqotay iyo waijtimaacihim muslimiinta isku imaatinkooda bilmadiinati madiine ay iskugu imaanayaan khataran khatar inay ku tahay calaa diinihim mushrikiinta diintooda wa kiyaanihim muslimiin mujrimiinta jiritaankooda ama mushrikiinta iyo wa kiyaanihim mushrikiinta jiritaankooda iyo wa tijaarati mushrikiinta tijaaradooda inay khatar ku tahay u arkeen fajtamacuu waxay iskugu soo aruureen mushrikiintii fii daari nadwa gurigii wada tashiga sabaaxa yowmi alkhamiisi subaxdii khamiisa asaadis walcishriin min shahri safar ee lix iyo labaatan u ahaa bisha safar sanata arbacata cashar alhijri min annubuwa bicadii nabiga lasoo diray marka laga soo tiriyo sanadii afariyo tobnaad sanadii afariyo tobnaad maxay iskugu yimaadeen liyadrusuu bal inay daraaseeyaan khudatan qorshe tufiidu u faa'iidaynayda adtakhallusa in laga fakado min haadaalkhatari khatarta ay dareemeen gurigaas ayay iskugu tageen ayagoo le bal waa ha laysku yimaado waa in la darseeyo oo laga baaraandego waxa weeyaan qorsho looga faka karo khatarta nagu soo foolle maadaama muslimiinta ay heleen guri nabadgelyo waxaa muuqata in khataru nagu soo fool leedahay diintayada annaga jiritaankayaga safarkayaga iyo ganacsigayaga marka qorshe looga takhallusayo oo looga fakanayo khatartaas bal ha la daraaseeyo ha la isku yimaado sidaasay yidhaahdeen weliba walaa siyama waxaan ku sii jirinay yidhahdeen ana saaxiba dacwa dacwadan islaamka kii saaxiibka u ah waa nabi maxamed sala allahu alay wasalam laa yazaalu ka suuli maa fii makata maka inuu joogo oo asna qorshuu ka wadaahiley maka inuu joogo wa yukhshaa waxaa laga cabsanaa an yakhruja inuu baxo minhaa maka inuu ka baxo fii cashiyatin galab ow duxaaha ama barqinkeeda subax iyo galab miduu rabu bixi karaa saasay leeyihin sidaasay yidhahdeen laa yazaalu ka suuli maa fii makata mako wa yukshaa waxaana laga baqaa an yakhruja inuu ka baxo minhaa mako fii cashiyatin galab ow duxaaha ama barqinkeeda waqad xadara waxaa yimid alijtimaaca kulanka wujuuhun wejiyaal baarisatun muuqata oo min saadaati quraysh quraysh madaxdeedii ka mid ah waxaa ka soo qayb galay kulankaas waxa weeyaan rag caam ah ee odayaashii iyo madaxdii quraysheed ka mid ah ciddii wax u dhihi jirtay quraysh ee taladu ka go'day ayaa halkaas ka soo qayb galay waqad xadara waxaa yimid alijtimaaca kulankaas wujuuhun wejiyaal baarisatun muuqata oo caam ah oo min saadaati qurayshin quraysh madaxdeedii ka mid ah waxadara waxaa kaloo yimid hu kulanka ayda noqoshee ibliis ibliiski laftigiis waa yimid ibliiskii weyna indhaxami lahana waa yimid nin oday reer najdi isku soo ekey markaasuu yidhi nimayo nimankiinaan quraysheed meesha inaad ku shirayd aanaan dareem anuguna hadde oday najdi ka yimid aan ahay ma ka qaybgeli karaa kulan kolleyba qabiila meesha ku shiraye markaasaa la yidhi ka soo qayb galo odabka ka fura markaasuu meesha isna sal ka dhigtay oday caadiha loo maleeyaa muuqaalkii oday caadi bis waa maakir shaydaan hadde imisuu islaam dagaal kula jiray shaydaan nabi aadan waagii la abuuray ilaa saacaddaas khibrad intee leeguu leeyahy marka ilaa maanta waxaa aragtee ninkan waa khabiir uu ku yahay shaqadaas labaatan sanuu soo shaqeeyay hadda labaatan kanu kumanaanu shaqaynayo oo ka shaqaynayo sida diin loo baabi'iyo marka waa khabiir oo rugcadaaa oo kumanaan sanoo khibradahu haysta marka kulankii markuu ogaaday in la qabtay unta oday iska soo dhigu salka soo muta markaasuu yidhi waxadara waxaa yimid hu kulankii aydan noqoshay ibliis fii suurati shaykin jaliilin oday weyn muuqaalkiisu ku yimid odagaasoo min ahli najdin ka mid ah bacda an ista'dana markuu quraysh idan weydiistay ka gadaal oo yidhi ma imaan karaa ila awel moogta waa qarsoonaay mar hadduu muuqdo waa inuu idan weydiista waa durixd bis meeluu fadhiistay qadiyadii laga doodayo laga niqaashayo dhexda lasoo dhig ninkan maxameda ee haddeer waxa weeyaan raggiisii ay hijrada bilaabeen maxaa laga yeelayaa khatar baa soo foolle arrintia dhexda lasoo dhigay wa durixat waa lasoo tuuray alqadiyatu qadiyadii laga niqaashayey cala almujtamiciina dadkii isku yimid dhexdooda lagu soo tuuray fa qaala abulswad odayaashia taladii marka bilaabay abulswad ayaa wuxuu yidhi nukhrijuhu ninkan waa bixinaynaa waa inaan iska masaafirinnaa min ardina dhulkayagaan ka bixinaynaa ninkaan aan masaafirinno aan iska bixinno wa nuslixu waa hagaagsanaynaa amrana arrinkeenna walaa nubaali u aabayeeli mayno ayna dahaba meel alle meeshu aadaayo taladii koobaad odagaas wuxuu yidhi ninkaan aniga waxaan u arkaa aan masaafirino ka saarno dhulkayada markaan saarno kolleyba reer bani haashima xanaaqaya aan annagu islaaxino heshiino markaas qabiiladaan uu ka dhashayna kadib aan la heshiino laakiin ninkaan meeshuu raba ha aadee aan horta ka saarno beledka yaga taladaasu soo jeediyey ibliis oo meesha fadhiyo odagii waxa weya reer najdi loo malaynaa qaala shaykhu najdiyu odagii reer najdi wuxuu yidhi innakum idinka tarawna waad aragtaan xusna xadiidi ninkan hadal wanaaggiisa wa xalaawata mandiqihi hadalkiisa macaankiisa wa qalabatahu siduu uga qaalib yahay calaa quluubi rijaali ragga qalbiyaalkooda faidaa kharaja hadduu baxo falaa qarwa la yaab ma leh an yaxulla inuu ku dego calaa xayin qabiil oo min alcarabi carab ka mid a oo fatajtamic ay iskugu timaad xawlahu hareerihiisa aljumuucu jamacyaal oo fayada'akum bihi uu idinkula istaago fii bilaadikum magaalooyinkiinna uma yafcala bikum uu idinku sameeyo maa araada wuxuu doono dabbiruu maleega fiihi ninka arrintiisa ra'yan talo hayra hada tanaan ahayn ibliisaa diiday oo mucaaraday wuxuu yidhi tale ma haydaan tale ma haydaan taasu ra'yina maahan halla masaafiriy war ninka miyaadnaan arag yidhi hadalkiisa wanaagiisa siduu codkiisa u macaan yahay maaragta inuu cidduu la hadlaba inuu ka adkaana mama arag waxaa dhici karta markaad masaafiridaan ninkaanu inuu qabiil carbeed iska dhex dego oo uu meeshaas hadalkii ka bilaaba arki jirteen waa ninkaas warka macaane oo afmalablahaa e uu dadkii o dhan isku dubarito kadibna berri isagoo guuto ciidana hogaamayo idinka soo duldhaco cagta idin mariyo oo suu doono idinka yeelo seed on ma caqleed leed war tala ma haydaan waa tala maana tala kale keena waa uu tuura ibliisaa tuuray taa fiiri aan ku celina qaala shaykhu odagii wuxuu yidhi annajdi waa ibliis oday najdi waa u egyahay annajdi ee reer najdi loo nisbeeyey innakum idinka tarawna waad aragtaan xusna xadiidi hadal wanaaggiisa wa xalaawata mandiqii hadal macaankiisa wa qalabatahu siduu uga qaalib noqdo wa adkaado calaa quluubi rijaali ragga qalbiyaalkooda fa idaa kharaja ninkaanu hadduu baxo falaa qarwa la yaab ma leh an yaxulla inuu ku dego calaa xayin qabiil qabiilkoo min alcarabi carab ka mid a oo fatajtamica ay ku soo aruurto xawlahu hareerihiisa aljumuucu jamciyaal fara badan ay rumeeyaan oo fayada'akum bihim oo fayada'akum uu idinku istaago bihim jamciyaalkaas uu idinkula istaago fii bilaadikum magaalooyinkiina macnaha uu idinku inta ciidankaas soo wato uu agta idinku mariyo uma yafcala bikum uu idinku sameeyo maa araada wuxuu rabo dabiruu maleega fiihi fii rayi fii shani ninkan arrintiisa ra'yan talo taladaasoo hayra hadaa kanaan ahayn kanu tala maaha kaas halkaas ka dhexsha qaala abulbakhtariyu abulbakhtariya wuxuu yidhi ixbisuu xabisa wa aqliquu calayhi lbaaba albaabka ku xidha xataa yudrikahu intuu ka gaarayo maa adraka wixii gaaray ashucra gabayaalkii qabla ka horreeyo min almowti geriya abulbakhtariya wuxuu yidhi anaa tala haya halla xabiso ninkaas albaabkana ha lagu xidho ha dhinto gabi dadkii shucaradii ka horreeda waa dhinteen raggii gabi jire ka horreeyey ha waa dhinteen soo maaha sidoo kale ha nooga dhinto khalaas taladaas keen ibliisaa soo bada odagii reer medi markaasuu tala ma haydaan waxaas talana maaha maxaa yeelay wuxuu uhi ninka haddaad xabistaan ninkaan warkiisu qarsooma ninkaan waa nin warkiisu caanya inuu xabisan yahay waa bexe saaxiibadiisay ogaanayo saaxiibadiisna aabahood waa ka jeclayihin carruurtay dhaleen ayagoo yaacaya imaanayn birta la saara marka ugu dambe inay inin aga ina tira tira inin sheegtaana dhici karto cagta inin mariyaan marka waxaasu tala maahan tale kale keena isagiyaa diida qaala abulbakhtari wuxu uhi ixbisuu xabisa wa aqliquu calayhi lbaaba albaabka kusoo xidha xataa yudrikahu ilaa uu haleelo maa atraka wixii haleelay ashucaraa gabyayaalkii qablahu isaga ka horreeyey min almowti geeri ah qaala shaykhu najdiyu odagii reer najdi wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay lain xabastumuuhu haddaad xirtaan layakhrujanna waa uu baxaa amruu ninkan amarkiisu warkiisu waa baxaa ilaa asxaabii saaxiibadiisu gaara wahum saaxiibadiisna yufadiluunahu waa ka hormariyaan cala alaabaa'i aabbayaalkood iyo walabnaa'i wiilashay dhaleen waa ay ka hormariyaan waana ka jecel yihiin fa awshakuu waxay ku dhowaanayaan an yahibuu inay ku boodaan calaykum dushiinna inay ku soo boodaan oo wayanzicuuhu ay idinkala baxaan minkum idinka uma yukaafiruukum bihi ay fara ay cadad ama tira idin sheegtaan uma yukaafiruukum bihi kadibna ay tira idinkugu sheegtaan oo ay idinka tiro badnaadaan xataa yaqlibuu ilaa ay idinkaga adkaadaan calaa amrikum arrinkiinna fanduruu fiiriya fii kayri hada alra'yi taladaan tala aan ahayn hala fiiriyo tanu tala maahane tiina taasoo ku caari oda kalaa hadlay qaala daaqiyo shaydaankii weynaaya hadlay marka abujahl shaydaankii weynaay rasmiga ahaa ee insi insiga ahaa yaa hadlay kii jinnigahana waa u jiibi doonaa qaala daaqiyatu daaquudkiiya wuxuu yidhi abujahlin ina lii waxaa ii sugnaaday fiihi fii shani ninkan arrintiisa ra'yan aragti aragtidaasoo maa araakum aanan inin arag waqactum calayhi inaad ka duldhacdeen ma garanayo waxaad u garab maraydaan aniga aragtiya iiga muuqata ninka aragtidaas oodnan hadda ka hor ilaahay inin waafajin oodnan waafaqin marka aragtidaas waxay tahay uu yidhi ninkan waxaan samaynaynaa qabiilo kasta oo naga mid ah wiila laga soo qabanaa dhallinyaraa xoog badan laandheeraa sharaf leh seef oo xaadda xiirtana waa u dhiibayna waxaan leenahay hal mara ku wada dhifta qab cadcad ha u go-o nimanka uu ka dhashay ee reer beni haashim ma waxay awoodaan inay qurayshoo dhan la dagaalamaan ma awoodaan waxay ku qasbeen inay yidhahdaan hana la kala xaalo waa kala xaalaynaa labaatan labaatan u bixina maxay diyada aan markaas qaybsanno ninkan arrintiisuna saas lagu afjaro odagiya marka reer rajdi hadlay tala waa taas yaan loo kala tegi odagi reer rajdi qaala daaqiya shaydaankii wuxuu yidhi abujahlin ahaa waa kii insiga ahaa ina lii waxaa iigu sugnaaday fiihi fii shaanihi ninkan arrintiisa ra'yan aragti aragtidaasoo maa araakum aanan inin arag waqactum calayhi inaad ka dul dhacdeen bacdu hadda ka hor inaad aragti aadnan weli helin araa waxaan arkaa hor ra'yi ila tahay araadii ra'yiga ahayd weye araa waxaan arkaa an na'khuda inaan ka soo qaadno min kulli qabiilatin qabiilo kastaba fatan wiil wiilkaasoo shaaban dhallinyaraa wiilkaasoo jaliidan xoog badan wiilkaasoo nasiiban landheeraa wiilkaasoo wasiidan sharaf badan fiinaa dhexdeenna sharaf ku leh wasiid fiihi waxaa la idhaha ashrafu kan ugu sharaf badan dadka qabiilka wanucdi waxaan u dhiibaynaa kullan mid kastoo minhum wiilasha ka mid ah sayfan seef seeftaasoo saarinan wax kala jarta seef aad u af badanaan u dhiibaynaa uma yacmiduu waa u qasdaayaan ilayhim muxamed wayadribuuhu waa ku garaacayaan darbata rajulin nin garaacidiis waaxidin oo keligiisa hal nin sida hal maray ku wada dhifanayaan si aan loo dhihin hebelaa dilay fayaqtuluuhu waa dilayaan fayatafaraqu damuhu dhiiggiisuna wuxuu ku kala tegaa fi lqaba'il qabiilooyinka intaasuu ka dhexeeya dhiiggiisuna falaa yaqdiru ma awoodaan banuu cabdimanaaf reer banu reer cabdimanaaf calaa xarbi qurayshin quraysh inay la dagaalamaan kullihaa dhammaanteed fayardawna waxay raalli ku noqonayaan bidiyati diyo fanucdiihaa diyadana waa siinayna allahuma ayaga qaala shaykhu najdiyu odagii reer najdi wuxuu yidhi alqowlu hadalka saxdaa maa qaala rajulu ninkaas waa warkuu yidhi talada saxdaa waxa weya waa talada ninkaasa lasoo afjaro arrinta wuxuu yidhi gaalkii waa ibliis haadaa kanu alra'yu waa talo alladii taladaasoo laa ra'ya ra'yi hayruhu asaga qayrkiis usan ahayn ra'yi kaasoo kalea la yidhaho ma saas tidhaahdaan taladaasa lagu midoobo wa aqara waxaa qiray almujtamicuuna dadki isku yimid haadaa ra'ya ra'yigaas dhammaan gaaladii kalena waa qireen waa ogolaadeen saddexdaba suuratu anfaal a ilaahay ku sheegay inay saddexdaas go-aan soo jeediyeen wa aqara waxaa qiray waxay qireen almujtamicuuna dadkii isku yimid haadaa ra'yi aragtidaas wanfaduu waana kala tageen wa akhaduu waxay bilaabeen yastaciduuna inay u diyaargaroobaan wa akhaduu waxay bilaabeen oo gudagaleen yastaciduuna inay u diyaargaroobaan wa yuratibuuna ay tartiibiyaan anfusahum nafafyaalkooda litanfiidi haada alqaraari go-aankan si loo fuliyo si go-aankan loo fuliyo ay in lasoo qorsheeyo oo la tartiibiyo ay u kala tageen bayna tadbiiri quraysh quraysh maamulkeeda wa tadbiir illaah iyo ilaahay maamulkiisa subxana isagana isaga watacala waa sarreeye ha quraysh makriyay maleege ilaahayna ayagu makri u maleega waxaana hirgala midka alle waxa weeya makriga gaaladu aad u adagya laakiin waxa weeyaan makri ilaahay uu daalacana uu asagu ka soo hor jeedo wax soconaayo ma ma hirgelayd marka idan haddaad adigu ilaahay ku xihan tahay makriga lagu maleega iyo shirarka lagu qabana waxba kaama qaadan xagga gaala ku shirtay si arrinta loo soo cirib jaro xagga gaala ku shirtay si muslimiinta loo soo afjaro waxaas oo dhan waxa weeyaan mar haddaad adigu ilaahay toos ugu xihan tahay waxa weyan khalaas waxba kaama qaadayda dadan ilaahay ku xirna inaad soo hartay khalaas waa kiini makri badan ama hub badan eber wey markaas meel cillahaad kusoo dhece bayna tadbiiri quraysh quraysh maamulkoodii amase daberidoodii iyo wa tadbiirilahi ilaahay maamulkiisa subxaanahu isagana watacaala waa isaga sarreeye wa min dabiicati mili hada alijtimaaci kulankaasoo kale dabiicadiisa waxaa ka mid a asiriyatu qarsoodi lilqaayati kama dambaysa kulamada noocaasa kulan haddee lagu go-aansaday in lagu sirqooloo lagu dilo waxa weeyaan nin dhan oo magac leh waxa weeyaan dabiicadiis waxay tahay kulankaasoo kale in la qariyo yaan hadalkaasu naga fakan yaan la dareemin xataa iska da afka in laga sheege ficil ahaan yaana lakaga dareemina lagu ballan yaan la dareemin dad tashanaya oo socsocdo oo waxa weeyaan ficil ka soo socdo afka isku mudmudaya yaan alka arag qof walba waxa sida ha u wato hawshiisa nolol maalmeedka caadiga ah shaqadiisii yawmigaha qofka ha iska wato yaana la arag laba qof oo naga mido afka isku mudayda iska da inaan qof kale u sheegno annaga xataa arrinta alka inoo mara yaana la dhihi dhag ha layska socdo ha layska socdo ragaa isku xirxidha hoosa layskaga xidha wiilashii hoosa laga diyaarina khalaas wax isbedelayaan la dareemi saasay ku heshiiyeen wa min dabiicati mili hada alijtimaaci kulankan dabiicadiisa waxaa ka mid ah kulankan oo kale dabiicadiisa waxaa ka mid ah asiriyatu qarsoodi lilqaayati kama dambays ah iyo wa anlaa yabduwa inuusan muuqan cala sadxi daahirin muuqaalka kore muuqaalka sare ayu xarakatin wax dhaqdhaqaaq ah oo tukhaalifu khilaafsan alymati alyawmiyaati shaqooyinka yowmiga wax dhaqdhaqaaqa oo shaqooyinkii yowmiga ahayo qof walba maalin walba qabsan jiray khilaafsan waa inaysan muuqan wa takaayuri lcaadaad wax caadooyin isbedelay ah waa inaan la arag caadooyinka almustamirati joogtada caadooyinka iska caadiga aha wax iska bedelay waa inaan la arag xataa laa yashuma si uusan u urin xataa laa yashama si uusan u urin axadun qof raaixata ta'amuri sirqoolka karkiisa hal qofka muslimiinta ka mid a yuusan usoo urin ama qabiilka maxamed ka mid ahay leeyihiin gaaladu waxa weeya arrinta sirqoolka iyo makriga aan wadno yuusan usoo karin iyo walkhatari khatartan raa'ixadeedii karkeeda walaa yaduura waa inuusan ku wareegin uu yidhi walaa yaduura si uusan ugu wareegin waa inaanaan wax isbedela la samayn walaa yaduura si uusan ugu wareegin fii khaladi axadin qof qalbigiisa khaladka waa qofka qalbigiisa iyo malihiisa fii khaladi axadin qof qalbigiisa ana hunaaka halkaas gumuudan arin qarsoon inuu jiro arrinkaasoo yumbiu ka warramaa cani shari balaayo soo socota waa inaan waxay dhahdeen dhaqdhaqaaqayaga iyo shaqadayaga laga dareemin wax shaki abuuri kara qof oo ninkaas qaraabadiisa ka mida ama dadka rumaysan ka mida qalbigiisa waa inaysan ku soo dhicin niyo maxay afka laysugu mudmudaan arrin qarsoonoo balaayaha malaha jirta arrintaas way dhicin yiri wa kaana haadaa arrinkan wuxuu ahaa makran sirqool sirqoolkaasoo min qurayshin quraysh xaggeeda ka ahaaday walaakinahum quraysh waxa ay sirqoolayaan yaa waaye walaakinahum quraysh maakaruu waxay ku sirqoolayaan bidaalika arrintaas allah alla wey ilaa alla nuurkiisii rabay inay damiyaan alla wey waxay sirqoolayaan subxaanahu wa tacaala fakhayabahum ilaahay waa hoojiyey min xayu meel laa yashcuruuna aysan dareemin iyaguna meel aysan dareemayn aa ilaahay ka fashiliyey arrintoodii meelaysan dareemayn faqad nazla waxaa soo degay jibriilu wa akhbara nabiya nabigana waa u sheegay sala اllahu calayh wasalam bima'aamarati qurayshin quraysh sirqoolkeedii sirqoolkii qurayshu waday waxa weeyaan malku jibriila inta soo deguu nabiga u sheegay wa adina lahu wuxuu u fasaxaynaa fi lhijrati inuu hijroodo inuu hijroodana waa u fasaxay waxadada wuxuu u xadeeyey lahu nabiga waqta alkhuruuji waqtiga u baxa waa u sheegay waqtigaasaad baxee saasaad u baxee waa u sheegay wa bayana wuxuuna u caddeeyey lahu nabiga khudata raddi qaabka loo radinaa calaa makri qurayshin quraysh makrigood qorshuu siiyey qorshe alla soo dejiye ka war waxa weyn banu aadan ma fashili karaan waa maya wuxuu waxaad samaynaysaa marka horeeto adigii abubakar israaca abubakar u tag qorshe la deji qaabkaad u bixi lahaydeen gaadiidkaad ku soco lahaydeen saadkaad cuni lahaydeen kadib magaalada dhankaas halkee laga aadaa mak maka la joogo madiina halkay jirtaa waqooyi jirtaa halkaas waqooyi jirtaa halkaas koofre aadi idinku xaggaana yamana iyo soomaaliya soo jira halkaas usoo dhaqaaqa adiga abubakar iyo nabiga buurta lena jabalu thawr dhexdiisa fooda ugu sare inta kortaan god aa ku yaalla godka dalac iska idhaahdo waxa weeyaan cabdullaahi bnu uraqaydna la ballama saddex maalmood kadib waxa weyn asagu ha idiin keeno gaadiidkaad ku safri lahaydeen xagga ka sii aada haddana sii socda markaad cabaar socotaan kor ka wareega badda xeebteeda badda cas sokadeeda mara xeebta mara markaad fogaataan kala wareega isku aadiya waqooyi markaas kadib qorshahaas u sameeyey saddexda habeenaad ku jirtaan waxa weeyaan wararka cabdullahi bn abi bakar sidiiqa ini soo siinaya habeen walba inu warka keenaa la rabaa maalintii oo dhanna uu waxa weyan salka ku agmuto waxa weyan quraysh oo makriga soo dhegaysto cuntadaa soo hartay ayadana waxaa idiin keenaya ariga abubakar ninka ilaaliya ayaa idiin keenaya oo waxa weya inta arigaas soo daajiyo soo daajiyo uu fiidkii keena arigaad maalayda kadibna ariga raad raadkii cabdullaahi waa inuu baabi'iyo oon la arag meeshan qofka ku diqaynaayo markasta raadkan waa inaan la arag marka qorshahaasaa la siiyey kii cuntada keeni lahaa kii warka keeni lahaa kii raadka baabi'i lahaa kii gaadiidka keeni lahaa qorshahaasa ilahay u dhiiba waxaa soo haray habeenka hebelaha gaala ku talagashay inay ku disho habeenkaas waxa weeyaan fiidka hore nabigu waa seexan jira mar hadduu ceshaa tukado si uu salatuley lagu soo kaco waktiga xoogaa la kala seexdo caliy bnu abi daalib sariirta ku bedel adna ka dhaqaaji nabiga markay socda dhexe tahay inta soo kaco masaajidka tago uu ku tuka jiro gaaladuna markaasay go'aansan inay dilaan marka uu soo baxo masjidka inay u galaan ee ay masaajidka dariiqiisa ku dilaan saasay ku go'aansan inta guriga u galaan ilaa guriga masaajidka isku dhow yihiin marka khalaasay meesha u fadhiyaan cali ha ku soo baxo calina dili maayeen ila cali uma soconi qorshahaasa ilaahay siiyey qorshahaas ayaa ilaahay u dhiiba malku jibriilana loogu soo dhiibay waadina wuxuu u fasaxay malku jibriil lahu nabiga fi lhijrati hijrada waxadada wuxuu u xadeeyey lahu nabiga waqta alkhuruuji waqtigu baxaa wabayana wuxuu u cadeeyey malku jibriil lahu nabiga khudata raddi qorshihii lagu ridi lahaa calaa makri quraysh quraysh makrigooda faqaala wuxuu yidhi malakul jibriil laa tabit ha seexan haadihi leylata habeenkaas calaa firaashika gogashaada ha ku seexan alladii gogashii kunta aad aheed tabiitu calayhi midku dul seexda wa kharaja waa baxay rasuululahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam fii naxri dahirati maalin weynta ayuu baxay xiina waktiga ayuu baxay yastariixu naasu dadku ay nastaan fii buyuutihim guryahooda ay ku nastaan marka maalin weynta ah ee dadku kuulaadaano guryaha ay ku nasanayaan markaasuu baxay si aan loo arag ilaa beyti abibakari sidiiq gurigii abubakar sidiiq ayuu aaday sala allahu calayhi wasalam waradia allahu canhu dheh gurigii abibakar sidiiq ayuu aaday radia allahu canhu wa abrama wuxuu la soo gooyey oo la soo maleegay macahu abubakar la jirkiisa umuura alhijrati arrimaha hijrada sida loo hijroonaya arrimaheeda ayuu la soo gooyey fajahazaa waxay diyaariyeen nabigii abubakr arraaxilatayn labadii daabadood labadii halaad oo ay ku safri lahaayeen ayay diyaariyeen axafa aljihaazi diyaarin midka ugu degdeg badan wasta'jaraa waxay soo kiraysteen cabdlaahi bni urayqid allayfi cabdulaahi bni urayqid allayfi ayay soo kiraysteen wa kaana cabdulaahi calaa diini qurayshin diinta gaalada qurayshyadu haystay markaas fiiriya waxyaalaha quraysh ay dadka uga fiicnaayeen wax iska calooshu shaqaystaa oo dhuuni qaataa ma ahayn dad dhuuni qaataa oo maarata qofkii calaqa u tuuraba uu raacaya ma ahayn dad asxaabulmabaadi ahy ahaayeen oo qofkan mabda'a iyo go-aanka uu qaato waxa weeyaan aan cunto looga gada karin ninkaas waa nin gaal ah fiiri nabiga sala allahu calayh wasalam iyo abubakar waa kula heshiiyeen meeshaasaan ku dhuumanaynaa waxaa laga rabaa saddex maalmood kadib labada rati noo keen adaa dalyaqaana si aad wadada noo tusto intaasoo qarashana ku siinayna quraysh markii nabiga waayeen waxay idhahdeen moxamed qofkii keena oo na tusa boqol halaadaan siinayna abubakar qofkiina tusana boqolaan siinayna maydkooda xataa qofkii soo dilana boqol boqolaan siinayna ir ma yeelayo kiradii yar tahayba inuu qaato diyaar ma yeelayo kabar dad ahlumabda ay ahayd waana sababaha waxay dhahdaan culummadu ilaahay ugu doortay waxyigii ugu dambeeyey iyo risaaladii ugu dambeyday in quraysh qof kamida lagu dejiyo dad oo waxa way risaala xambaari karay ahayd ammaanada geesinimada deeqsinimada adkaysiga saasay ahaayeen laakiin dadkan oo maaragtay waxa weyan dabaysha xagaa ah ee subaxdii hadduu joogo meella wax laga garar dheeriya waxbuu ka gar dheeri hadduu galabta u hoyaado meel waxa weyn laga garar xiiran yahan waxbuu ka gar xiiran yahay kuwaasoo kaleeto ilaahay uma doorto dadku doorto maaha wax qiimaana ma leh ya ummadda soomaaliyeed wax oo xambaari kara risaala maba ahanba dad oo waxa weeyaan ayaga bis weye ayaga un diinkoodu waa dhuuntaas waa hungurigaas waa hungurigaas afartan sano kii daaciga ahaa hadduu saaka gaajoodo subaxdii waxa weyan calaqu wax ka qaadaan ilaa ilaahay qofku suga maahan waa wax gariib ah waxa weeyaan meel walba say u taalaa loola yaala u diina meeshu say u taal a loola yaala meeshii meeshuusay u taal qaacidadaas ayaga u taal marka waxa weyn kuwaasoo kale ilaahay ma doorto dadka ilaahay doortaa waa dad wax xambaari kara ma garatay ninkaasay la ballameen marka mideeda kale maxay ku tusaydaa qof gaal ah waxaa lagala danahaga waa kala hari kartaa waa lala macaamili karaa laakiin waxa la diiday gaalada in lagala hadlo ama loo hoos galo waa maxay hadmiga iyo la dagaalanka islaamka inaad kala qayb gasho inaad kala hadasho amaa inaad waxa weya masaalixda diinta nebi maxamed hijradiisi oo diinta waxyaale ugu waaweyn ka mid a ay ninkaan kala hadlayaan bal waaba u kaashanayaan waaba u kaalmaysanayaan soo ma jeedi marka taasuna waa min adiini ogow hadda ay ka hoos bixeen hebela gaal la fadhiistay una iska dhihin gaalka haddii dan islaam laga dhammaynayo waa min addiin nebi maxamedaa la fadhiistay sala allahu calay wasalam oo kala hadlay soo ma jeedid marka ninkaas ay la heshiiyeen wa kaana cabdullaahi bnu urayqid wuxuu ku sugnaa calaa diini qurayshin diintii quraysheed oo mushriknimada mushrigu ahay diintii quraysheed oo shirkiga aheed oo ku sugnaa maxay ay ninkaas u kiraysteen nabigii abubakar liyakuuna si ugu noqdo lahumaa liyakuuna si uu ugu noqdo daliilan mid wadada tusa daliilan mid tusa lahumaa nabiga iyo abubakar fi dariiqi wadada liyakuuna si cabdullaahi u noqdo daliilan midka tusaa lahumaa nabiga iyo abubakrin fi dariiqi wadada wa kaana ninkaas wuxuu haadiyan mid dadka tusa wadada maahirkaasoo maahirad aad u yaqaano xariif ku ah biduruqi wadooyinka nin dalmaruu ahaa nin dalmar ah oo wadooyinka maahir xariif ku ah ayuu ahaa wa waacaduuhu waxay kula ballameen jabala thawrin buurta leedahay jabalu thawr halkaasay kula ballameen meeshaas noogu imow noogu keen ay yidhahdeen bacda alaai layaalin saddex habeen ka gadaal uma stamara rasuulullah rasuulka alla sala allahu calayh wasalam waa iska watay fii acmaali shaqooyinkiisa alyowmiyati ee maalmeed nabiga sala allahu alay slam markuu qorshihii soo dejiyey waxa weeyaan qof oo haddee wax weyn karankaraayo oo dhinacyada fiirinaayo waa la dareemaya inuu qorsho wado si caadiyuu iskaga wataa shaqadiisa yowmika ahayd la fahmi maa gebgeb iyo dhogdhog iyo foo afka isku mudud iyo male si caadiya uu shaqadiisii yowmigaa iskaga wata mar laga dareemayo inuu wax damacsan yahay ilaa qofku hadduu bahda laayo qalbiga laayo waa la fahma markuu wax damacsan yahay uma stamara wuxuu sii joogteey oo sii watay rasuulullahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam fii acmaalihi shaqooyinkiisa alyowmiyati ee maalmeed xasaba almuctaadi sida caadadiisu aheed muxuu saasuu yeeraa xataa lam yashcur si uusan u dareemin axadun hal qofna biannahu nabigu yastaciddu inuu waxa weyan u diyaargarooba lilhijrati hijra ayaguna shaqadii yawmigeeda isku indhatirayaan waxay isleeyihiin yaa laydin dareemaynin caawa qalaydan asaguna shaqadiisa yoomigaa iska wata wuxuu isleeyahay yaysan dareemin inaad caawa ka baxsayn warra iskama hayo wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin ayagu waa maleegayaan allana waa u maleegaa tan allaana soconayda tan allaana soconayda marka xataa lam yashcur si uusan u dareemin axadun hal qofna biannahu nabigu yastacidu inuu u diyaargarooba lilhijrati hijra o amase liayi amrin arrin inuu u diyaargarooba arrinkaasoo aakhara kale itiqaa'an iska ilaalin darteed uu saas nabigu u yeelaa mimaa kii la iska ilaaliyo qararathu ay go-aamiday qurayshu marka taas maxay ku tusaydaa gaalada makrigooda adiga qorshe intaad awooddo inaad ku dadaasho qorshe aad uga badbaado waa lagaa rabaa ee inaad tidhaahdo ilaahan iska tala saartay meel iska fadhiisato diin maaha ilaah tala saaro asbaabna la imow soo ma jeedin nabigu qorsho ay dejiyeen ayagu soo maaha gaaladu qorshay dejiyeen nabigu ilaahan iska tala saartay meesheeda iska seexaan sariirtayda miyuu ma dhihin qorshuu dejiye asna uu makrigaan iyo balaayada uga badbaado marka tala saarashada saxdaa waa midaas waa inaad markay gaaladu makri iyo balaayo kuu dejiyaan qorshe aad iskaga difaacdo aduguna aad ku dadaasho ilaahayna aad ku kalsoonaato tala saarato ixris calaa maa yanfacuka walaa tajizan wastacin bilah ixris calaa maa yanfacuka wastacin bilah waxa weeyaan ku dadaal wixii ku anfacaya caajislow ha noqon ilaahayna tala saare ha isku halayn taladaada iyo dadaalkaaga sidaas weeyaan wa kaana min caadati rasuulillaah rasuulka ilaahay caadadiisa waxaa ka mid aheyd sala allahu calayh wasalama an yaraama inuu seexdo fii awaa'ili leyl habeenka awaliyaalkiisa bacda salaati alcishaa salaada cishaa ka gadaal wayakhruju nabigu waa bixi jiray fi nisfi alakiiri nisfaka niska dambe oo min aleyl habeenka ka mid ah ila almasjid alxaram nisfulxaramka usoo bixi jiray nabiga inta fiidka hore seexdo uu habeenka niska dambe marka la gaaro uu gurigiisa ka soo bixi jiro masjidulxaramka soo aadi jiray yusalli xaalu ku tukanaya nabigu fiihi masjidulxaram salaada tahajudi salaatuleylka salaatutahajud waa qiyaamuleylka tahajud waxaa la ihahdaa inta fiidka hore sexato salaada ka dambaydo salaatuleylka wixii hurdo ka hormarto salaad habeen ah kaasaa la idhaha tahajud salaada sunada habeenkii la tukado haddii hurdada marka hore la hormariyo bacda alhurda aad tukato tahajudaa la yidhahda faadjaca nabigu wuxuu seexiyey caliyan cali radia allahu canhu fii firaashi gogashiisii tilka leylat habeenkaas habeenkaas marka asagoo gogashii maba seexanba caliyuu seexiyey maba seexan isago gurigiiba maba seexanba wa akhbara nabigu wuxuu sheegay hu cali biannahu asaga laa yusiibhu inuusan asiibayn makruuhun wax la dhibsado dhibaata kugu dhic mayda ilaah ku xifdinaaye waxa weyn loo soo waxyooda nabiga sala allahu calay wasalam dhibaata ku gaari maydee gogashaydan iska seexuyin ha ku weheshadeenoo ha yidhahdaan maxamed waa jiifa ha waa kaas haye noo hayo waardiya ha waa jiifa saasaa waaga ugu baryey waa cali araalka waade ha sheegi intaasa awel baa laga rabay inay rukushaas weheshadaan intaasaa laga rabay oo waa jiifaa ku hayaan marka wa akhbara nabigu wuxuu u sheegay hu cali biannahu asaga laa yusiibhu inuusan asiibayn makruuhun wax la dhibsado falamaa naama markay seexdeen caamatu naasi dadkii badankooda wahada alleylu habeenkiina uu xasilay jaa'a waxay yimaadeen almuta'aamiruuna kuwii balaayada maleegaayeen almuta'aamiruuna kuwii maleegaayeen sirta siran si qarsoodiya u yimaadeen jaa waxay yimaadeen almuta'aamiruuna kuwii xumaanta maleegaayeen siran si qarsoodiyahi waxay u yimaadeen ilaa beyti rasuulilahi gurigii rasuulka sala allahu calay wasalam wadawaquuhu waana hareereeyeen isku wareejiyeen wadawaquuhu dawqa waxaa la ihahdaa sida kuusha oo kale iyo tusbaxa iyo shayga saas u wareeg sidaasoo kale gurigii isku wareejiyeen wadawaquuhu waa hareereeyeen wa ra'ow waxay arkeen caliy bna abi aalib radia allahu canhu naa'iman xaaluu ku jiifo fii firaashi nabiga gogashiisii sala allahu alay wasalam cali gogashii nabigu ku jiifaa go-i nabigana waa huwey marka wuxuu waa cali laakiin iyagu nabigii u haystaan fiiri wa ra'ow waxay arkeen caliy bna abi aalib radia allahu canhu naa'iman xaaluu ku jiifo fii firaashi nabiga gogashiisii sala allahu calayh wasalam mutasajiyan xaaluu yahay midkii ku duuban mutasajiyan xaaluu yahay midkii ku daboolan dheh biburdihi nabiga go-isii alxadramiyi ee xadramowd loo nisbeeyey alakdari oo cagaarna go-i yaman looga keenay nabiga ee uu nabigu huga jiray uu ku daboolan yahay cali mutasajiyan xaaluu yahay mid ku daboolan biburdihi nabiga go-isii alxadramiyi ee xadramowd loo nisbeeyey alakdari ee cagaarna fadannuu caliyay waxay u maleeyeen muxameda nebi moxamed sala allahu calay wasalam faahaduu waxay guda galeen yakhtaaluuna inay u gabraartaan zahwan fududaysi si fudud waxa weeyaan ay leeyihiin khalaas caa waa degayin gabraarta waxaa la idhahdaa reer miyigaa fahmi karee duurka duurjoogta bahalada duurjoogta markaad rabto inaad disho taa halkaas ka soo socoto wax kaa carara ma arkay marka waxaa la samaynaya geedaa loogu gambanaa hataa qaar waxay samaynayaan isaga geeduu isag isku xira ooduba iska dhiga marka waa iska fiirinaa ugaarkan marka uu daaqaayu socona markuu madaxa qaadana waa istaaga geed caadiu noqon sidaas u socdu agta ka tega marka ugaarku mar inuu daaquba isku daya iska daya inu carare markaasuu nab ku siina xabadda gabraarasha la ihahda waa gaadmada macnaha macnaheedu waa un gaadid marka inay gabraartaanay rabaan ay gaadaan nabiga faakaduu waxay gudagaleen yakhtaaluuna inay soo gabraartaan oo oo dhagraan zahwan fududaysi ayagoo isla waa arrin iska fudud istikfaar wayarsuduunahu inay u gambadaan meesha ugu gambadaan saasay bilaabeen xataa idaa qaama markuu istaago nabiga oo wakhraja uu soo baxo wasabuu waa ku boodayeen caleyhi korkiisa saasay rabaan meeshay ugu gamban yihiin waxay leeyiin markuu istaagoo soo baxo masaajidka aad maago aan hal mara ku boodayno aan ka takhallusayna wa kaana waxaa noqday wa kaana haadaa kanaa wuxuu noqday jawaaba makri marka makrigoodii jawaabta ilaahay uu ka bixiyey tanay noqoto wa kaana wuxuu noqday haadaa kanu jawaaba makrin haadaada waxaa lagu ishaara wixii nabigu sameeyey inuu cali meeshii jiifiyey asaguna ka tegey waxa weeyaan waagu ku beriyey ay cali meeshii ku arkeen wa kaana haadaa arrinkaasaa wuxuu noqday jawaaba makrihim makrigooda jawaabtii laga baxshay min allahi alle xaggiisa xaalu ka ahday jawaabkaasu subxaanahu allaa nastahan wa tacaala allah sarreeye yaquulu tacaala alla wuxuu leeyahay wadkur nabiyow ummadda u sheeg id waqti yamkuru ay makri maleegaayeen yamkuru bika ay ku hagarsanayeenoo sirqool kuu maleegaayeen wadkur sheeg nabiga subanow id waqti yamkuru bika ay ku hagarsanayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo maxay ku hagaarsanayeen waa tana saddexdii talo liyuhbituuka inay ku sugaan oo ku xabisaan ow yaqtuluuka ama ay ku dilaan ow yukhrijuuka ama ay ku bixiyaan oo ku musaafiriyaan wayamkuruuna ayagu balaayay maleegayeen wayamkurullah allana waa u maleegaa wallaahu alle khayrulmaakiriina inta maleegta kan u khayrka badan wey wallahu subxaanaه wa tacaala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد